magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa lagu qabtay kulan dood cilmiyeed ah oo looga hadlayay doorka haweenka ee warbaahinta dhijitaalka ah kulanka dood wadaagga ah ayaa waxaa kasoo qeybgelay wasiiro maamulka degmada dhuusamareeb suxufiyiin iyo qeybo ka mid ah ururada bulshada rayidka gudoomiyaha ururka suxufiyiinta gabdhaha galmudug ruun maxamed cismaan ayaa ka waramaysa ahmiyada kulankan dooda ah waa ku faraxsanahay inaad kasoo qayb geshiin oo waxqabadkeena koowaad ururkeena ururkan marka hore haddaa iskiin baro waxaa la dhahaa galmudug women in media empowerment network waa urur oo gabdho ay ku midaysan yihiin waana midkii ugu koowaad oo galmudug laga sameeyo ujeedada u sameynana waxay ahayd markaa aragna baahiyaha ka jiro ee weliba gabdhaha ee galmudug ka jiro ayaan isku dayna inaan sameyno isku tagan ururka ah ee gabdhaha ku midaysan yihiin waxaa qabadyo badana jiro oo qaban doono oo kan ugu horeeyo ahaa tababarkan ugu horeeyaan siinayno gabdhaha iyo wili saxafiyiinta awoodda ay ku leeyihiin iyo madoorka ay ku leeyihiin warbaahinta dhijitaalka ama saxaafadda muuqaalka ah waan ku faraxsanay inaa kasoo qayb gashiin ururkeenana wuxuu ka shaqeeyaa xaquuqaadka inay helaan gabdhaha saxafiyiinta galmudug waxayna gabar kasta xaq u leedahay inay hesho urur u doodo awooddeeda sidoo kale inay hesho aqoonta ka dhiman ee deegaanada kale u raadsan laheyd ama muqdishaha ataa magaalooyin kale inay deegaankeeda ku hesho gudoomiyaha ururka haweenka dhuusamareeb dahara aadan iyo xubnaha kale ee ka qaybgalay kulanka ayaa bogaadiyey gacno furan baan kusoo dhaweyneynaa garabkoodaan nahay habeen iyo maalin insha allah waa wax loo baahnay oo la sugaayo waaye in gabdho inta is abaabulaan ay boor dhegsadaan ay urur ahaan isu taagaan ayagoo doonaya inay maxay ahayd xasiloonida dalka iyo deegaanka iyo dhammaan ummadda ay ka shaqeeyaan horumarkeeda iyo gabdhaha kor soo qaadistooda xaquuqdooda raadintooda ururkan marka waxaan leeyahay ilaa iyo heer madaxweyne ilaa iyo heer wasiiro ilaa iyo heer degmo in lasoo dhaweeyo weye gabdhaha soomaaliyeed gabdhuhu waa walaalaheen waa kuwiina dhalay waa kuwaan u dhaxno waxaana rabnaa inay shaqada iyo doorka ay ku leeyihiin ay qaataan mar walbana waxay ku fiican yihiin meelo badan way ku fiican yihiin hadda saxaafaddu waxay noqotay sayflawa aflaah weli ma arag gabar saxaafadeed oo saxaafad ka shaqaysa oo ama dowlad wax ka sheegaysa ama qof wax ka sheegaysa marka waxaan dhihi lahaa dowladda galmudug door fiican maanta ha ka qaadato ilaa heer madaxweyne si ay gabdhuhu u noqdaan wariyaal intii gabdhaha waxaan leenahay wakhti dheer aad ku soo bixideen juhdi dheer aad soo geliseen aad iyo aad aan kugu hambalyaynaynaa dowladda galmudugna anigoo magaceeda ku hadlayan wayda aqoonsatay gabdhaha ururka saxuufiyiinta dowladda galmudug hambalyaan idin leenahay guul iyo kheyran idin rajaynaynaa garabkiinan waa taaganahay aniga oo magaca golaha wasiirada ku hadlaaya iyo magaca wasaaraddii warfaafinta iyo dhammaanba waxaan idin leenahay soo dhowaada runtii dalku wuxuu gelayaa marxaladuu hadda geli doonaa doorashooyin ah waxaa la rabaa saxufiyiintu in maaragtay arrimahaas doorashooyinka ay procedureka u degan oo saxaafadda loogu soo saari doono shuruucda doorashooyinka inay u hoggaansamaan si kastaba ururka gabdhaha saxufiyiinta galmudug ayaa maalmaha soo socda kulamo kale oo dooda ah ku qaban doona magaalooyinka kale ee galmudug